in ku badan liboqol qoys oo danyare oo saameyn ku weeldhatay fatahaadii kadhiidii magaalada baydhabo ayaa la diirsiya deeq raashinga oo naska jaranga sida bariisa bura sokor timir iyo saliida dadkun oo deeqdun la diirsiya welibayo naska jarana hano hore barakacan haayanga iyo hano hadaa xaafaduha ku barakacenga haanasaytiya ombaahan gargaar sheeldubanga sida hooyga hunguriga biyo nadiife iyo adeegyada sheeldubanga oo caafimaadkan ku horeeya cabduqaadir maxamed xiraabe oo kumid ee mas-uuliyiinta hay-adda zamzam foundation iyo ku warbiya deeqda raashiinka sheeldubanga oo deersiyanga dadka danyarta ee u fatahaada roobabka saameeya waxaad arkaysaan maanta halkan waxaan ku qaybanaynaa raashin gargaar ah anugu talagalnay dadka fatahaaduhu ay saameeyeen ee ku nool degmada baydhaba dadkaasi oo isugu jira barakacayaal iyo kuwa deegaanka naftirkiisu biyihii ay qaadeen saamayn badanna uu ku samaystay cid baydhaba timaada mooye cid kale oo loo sheegi karaa ma jirto waxaa ka dhaca baydhaba waxaan leeyahay ammaan heedaha muslimiinta iyo kuwa aan muslimka ahaynba inay gacan la soo gaaraan walaalaha ku dhibaataysan halkan waxaan u mahad celinayaa guddiga gurmadka fatahaadaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo aad iyo aad gacan weyn nagu siiyey inaan hawshayna si baaxadle aan u gudanno nasiib wanaag weeyaanin khayr ayaan ka rajaynaynaa baaraka allahu fiik waxaan siinay raashinka in ka badan lix boqol oo qoys oo ka kala yimiday barakacayaal ku nool degmada baydhabo waxaan bixin doonnaa dadaal inta bini'aadam uu bixiyo uu awoodo kaalmo badan ayaan buuxin doonnaa waxaa ugu soo horreeyaan rajaynaynaa inaannu mobil klinik u samayno dadka cudurro ayaa ka dhalanaya markay biyuhu farabataan degaan ay meelaha iska fadhiistaan si aan cudurro uga imaanin ayaan ka hortag samayn doonnaa waxaana dhashawl geli doonnaa insha allah mobil klinik degdega waxaan baaq u dirayaa dhammaan mu'asasaadka khayriga ee dalka ganacsatada dalka inuu mid kastaba gargaar la soo gaaro dadka rafaadsan ee barakacayaasha ay halkan ku nool agaasimaha waxda dhulka dowladda hoose ee degmada baydhabo xasan macalin cali ibraahim oo xubunka ee guddiga fatahaada maamulka degmada baydhabo ah iyo weliba baaq u sandiray hay-ado kale ee deegaanka ka shaqeeyana iyo ku qeyb qaadana samafalka dadka saameeya fatahaada ku daraara guddiga fatahaada oo degmada baydhabo oo maayarka magaalada magacaabay maylaaraayo sida may heedeedan kamaad nagaana heeda zamzam oo goreyta heedin goreyta ku jawaabta baaq oo maylaaraayo guddiga ku jawaabta may baydhabo ku teegana mayla araawisa fatacad zaa'ida magaalada mayla araawisa dhimasho jarta guryala burburen mayla araawisa dadweynaha miska socdaayan may rajeeya ini mayla araawisa heedo kale samafalka anigoona macnaha kadaysada doonaan heeda zamzam oo xaaladda teeganta isla markaasay ku jawaabaan may rajeeya mayla araawisa ilaa iyo lix boqol gofoodyo geeka mayla araawisa oo gurmadkii korey deeri waxaana dad taasay ku badan oo dhowr xaafadood dhan magaalada baydhabo iyo mayla araawis may may ku jaraana xaalado degdega dadka guryima haysadan meelyodegan male beledkii mayla araawis shalgoonyi may rajeeyayniyo macnaha iyadaha ku jawaabi doonaan dowladda hoose gaar ahaan guddiga oo fatahaado may heedanka maadnagay heeda zamzam maynanka baagay heedo kala daniyo macnaha ha ku jawaaban oo dadkan oo mayla araawis roobabkii fatahaadda saamaytiyo macnaha gurma danfidyan anoo ka hadalow maamulka degmada oo ka hadalow hadalkii mayla araawis guddoomiyaha degmada iyo mayla araawis guud ahaan maamulka koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo may rajeeyay mayla araawis kini heedo badan ku jawaabi doonaan mayna sigaaranka maadnagaana heeda zamzam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu